magaalada tan boosaasana maanta nin hubaysan ayaa dad ku dilay kuwo kalena dhaawacay waxaana dhacdadaas kadib howlgal ay booliisku sameeyeen ay ku sheegeen in ay ninkii dilkaasi fuliyey ay soo qabteen taliyaha qaybta booliiska ee gobolka bari cabdixakiin xuseen yuusuf ayaa sida falkaasi u dhacay iyo sida ay ninkaas u qabteenba wuxuu iga warramay caawa isagoo jooga magaalada tan boosaaso bismillahi raxmaan iraxiim waxaan salaamayaa reedi daljir aad waxaan ugu xabeerta waa hargebsanahay dadweynaha waxaan ka rajeynaya inay iga raali noqon doonaan hadday codkeyda fahmi waayaan marka ugu horeysa maanta shil baa dhahay shilkaasina wuxuu ahaa meel m c h ka waqda ka dambeeya meherad ku taalla ayaa laba nin xabad lala dhahay nina waa dhintay nina waa dhaawacmay kan dhintay allah u naxariisto kan dhaawacmana allah u boogadhayo markaan arrintaas maqalana waanu ka howlgallay ilaahay fadligiis iyo dadweynaha oanu maarata xiriir badan leenahay oo nala sameeyey oo wada shaqay waxaanu ku guulaysanay inaanu soo qabano intii dalkaa geystay oo gacanta dawladda hadda ku jirno ciidamada amniga waxaan maqalnay inuu aanooyin iyo waxaa ku saabsanaa ma sidaas ba annaga hadda qoraal weli kuma hayno noomana diran laakiin waxaanu haynaa ninkaas inuu dadkaas labada nin dilay nina dhaawacday ninama ishi waana haynaa wixii kasoo baxana dib baan ka sheegi doonaa haddii allayno sidinkana waa la aasaya isagana hadda gacanta dawladda ku haysaa ciidamada amniga dadweynaha waxaanu ka codsanayna sharafta waxa weeye waxaa tiin indhihii iyo araggii iyo gacmihii iyo afkii iyo qalbigii ciidamada ciidamada waxa weye percentage yar bay ka yihiin dalka marka dadweynaha loo eego sidaa daraaddeed waxaanu codsanaynaa inay si qurux badan uga shaqeeyaan ciidamada oo iyaga danna u ah amnigooda dan ugu jido sharaftooda iyo amnigoodana ay ku jido annaguna waxa weeye wixii naga dhiman waa yaarini doonaa insha allah taliyaha qaybta booliiska ee gobolka bari oo goor dhoweyd khadka telefoonka igu warramayey